door wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qeyb ka noqon doona
golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyey magacaabista agaasimaha cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa
ciidanka adaabta iyo anshaxa caasimadda oo meel fagaaro ah ku gubay maandooriyo lagu iibinaya dukaamo ganacsi
askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo nin shacab ah ku dilay magaalada muqdisho
ciidamada taraafikada oo xakameeyey jaamkii ka jiray isgoosyada qaar ee magaalada muqdisho
howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab oo laga fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
ciidanka booliska degmada cadaado oo soo qabtay rag masoomayaal ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacno wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha afaraad ee abril sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana saaxiibayaal kusoo dhawaada iyagiioo faahfaahsan
aan ku bilownay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey magacaabista ee agaasimaha cusub ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad ka mahad waxaana markaasi dabcan ka degay xilkaasi agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad waxaana lagu bedelay agaasimaha cusub oo noqon doona maxamed cabdulaahi maxamed cali sanbalooshi oo hore usoo qabtay xilkani agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali ayaa aqoon iyo khibrad u leh howlaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka isagoo dhowr jeer hore uga soo qabtay xerar kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiire xildhibaan daranjire agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa uu noqonayo markii saddexaad golaha wasiirada ayaa uga mahad celiyay agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane mahad maxamed salaad muddadii uu xilka hayay shaqadii uu soo qabtay qaranka mahad maxamed salaad ayaa xilka iska casilay waxa uuna u hanqaltaagayaa hogaanka sare ee maamulka galmudug isaga oo ka qeybgeli doona doorashada soo socota ee maamulka galmudug mahasalaad ayaa xilkan loo magacaabay lix iyo labaatankii may sanadkii labada kun labaiyo labaatankii kadib dib u doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxauna ka hor ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uuna markaa muddadii uu xilkaas hayay uu soo qabtay shaqooyin kala duwan waxaana golaha wasiiradu ay ugu mahad celiyeen xilkaasi uu markaasi soo qabtay iyo shaqadii wacan shaqadii wacneed uu kasoo qabtay dhankiisa agaasimaha xilka ka degay ee mahad maxamed salaad ayaa u mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo dabcan waxauna sheegay in markaasi uu siiyey fursada ugu adeego dadka iyo dalka taas oo laga soo bilaabo lix iyo labaatankii may labada kun labiyo labaatanka sidoo kale golaha wasiirada ayo uu tilmaamay inay garab la taagnaayeen kalsooni iyo wada shaqeyn hagarla'aaneed guddoonka baarlamaanka ee xildhibaanada ayuu dhankooda labadiisa aqal ugu mahad celiyey intaas kadib wuxuu hambalyo u diray taliyaha cusub ee hadda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mudane maxamed aan iraade cabdulaahi maxamed cali sanbalooshi oo mar kale nasiib u yeeshay inuu maamulo hay-adda nisa
dhinaca kalena ciidamada adaabta iyo anshaxa caasimadda muqdisho ayaa meel fagaaraha ku gubay maandooriyo lagu iibinayay dugaamo ganacsi sida warkan ay ku dheereynayso faadme cabdiqaadir
bal dukaan lagu iibinaayo raashin ee sokor iyo bur iyo bariis lagu iibinahayo ee baashaas loogu dhex tegaayo asigoo day daawo ahata maxaa ka quseeya midda kale shatiga cid kasta wax bay u qaadato waxay u qaadataa shatiga wax ka baxsan hadday samayso shatiga waa lagala laabanayaa albaabadana laysugu laysugu dhifanayaa laakiin waxaan rabaa inay fahmaan dadka shayga marka hore waa kiniini xanuun loogu talagalay laakiin isku bedela markii dambe ee, wax lagu sarqaamo oo qofku isku dhaafiyo xaaladaha markaas ku jiro runtii waa musiibo dhallinyaradeenna baabi'inaysa hadda labadii dukaano ayaan dhawad aad tagteen oo shatiyada aad ka soo qaadeen dibaa loogu laabanaya inay xireen inay fureen aa la ogaanayaa hadduu furan yahu shaqaynaayo shati la'aan uu shaqayo hayaa xabsigaa la geynayaa
daawada aan qiyaasta loo isticmaalayn ee aan dhakhtarka soo qorin ee cirbadda leh ee kaniiniga leh ee sharoobada leh cid alla ciddii lagu arka ay ciidankaasi ku soo qabtaan sida gudoomiyaha gobolka banaadirba uu faray waxaa si toosa loola wareegayaa agabka goobta yaala iyo goobta ay yaalaan intaba waxaa si toosa ula wareegi doona maamulka gobolka banaadir waxa gadaashee lagu gubay waa daraagis ayuu nooc isugu jira oo la sheegay inay yihiin maandooriyaal inta badan ee ku soo batay maalmihii u dambeeyaba magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana ay sheegeen saraakiisha iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir in maandooriyaashan loogu talagalay in markaasi lagu maskax gediyo dhallinyarada da'yarta ah ee markaasi dalkooda u soo koraya waxaana laga keenay eh, daawooyinkan daraagiska ah ee nooc walbaba ka kooban eh, meel markaasi lagu iibiyo raashiin ee aan laga malaysan karin marnaba in markaasi eh, daroogada eh, lagu gado waxaana howlgal ballaaran xalay ciidanka adaabta iyo anshaxa ee uu horay u aasaasay duqa caasimadda muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ay howlgal bara- ballaaran mar kale ay dib ugu sameeyeen degmada shibis iyo sidoo kale degmada boondheere oo labadaba ka tirsan toddobiiyo tobanka degme ee gobolka banaadir howlgalkana waxa uu ahaa inay markaasi si markaasi toos ah u beegsanayeen dukaamanka lagu iibiyo ee raashinka oo ay xog ka heleen in halkaasi lagu iibinin raashin ay yihiin ee waxyaabaha lagu hoosgeliya halkaasi ee dadkana loogu iibiyo daraagiska dhibaatada ba'an ku haya maskaxda dhallinyarada ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho intaan la gubin ka horna waxaa soo kor joogteeyay halkan saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaana uu sheegay in halkooda ay kasii wadayaan dabagalka ku aadan sidii lagu soo afjari lahaa maandooriyaha kusoo badanaya ee caasimadda soomaaliya muqdisho waxaana sidoo kale halkaasi gudoomiyaha gobolka banaadir farin adag uu dhiibay in dib loo kormeeri doono goobihii xalay howlgalka laga sameeyey iyo maalin ka horba inay dib u shaqaynayaan in kale hore wuxuu u sheegay duqa caasimadda muqdisho goobahaas in shatiga ee markaasi ganacsiga lala- ee markaasi dib loogala laabtay haddii hadda ayagoo dib u furan loo arko ay shaqaynayaanna waxa uu sheegay in xabsiga markaasi la dhigi doono maxkamadda lasoo taagi doono ka hor inta uusan gudoomiyaha gobolka banaadir bixinna waxa uu dardaaran iyo mahadcelin u jeediyey ciidanka aadaabta iyo anshaxa ee markaasi howlgalkan ballaaran maalmihii u dambeeyey sida isdabajooga kusoo qabanayay waxyaabaha ammaanka duuriya wixii intaasi ka horreeyey waxaa ugu horreyn ee dhankiisa hadlay taliyaha ciidanka aadaabta iyo anshaxa ahna taliyaha howlgelinta iyo dibhaweynta ciidanka ilaalinta deegaanka xamar gaashaanle sharmaaka cadow tuuryare islamarkaana waxa uu sheegay in howlgalkan uu yahay howlgal ay u idman yihiin islamarkaana aysan marnaba ugu baaqan doonin waxyaabaha ammaanka dooriya ee kusoo badanaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho inta badan dadku waxay isweydiiyaan halka laga soo geliyay maandooriyahan hase yeeshee dadka ayaa su-aalo ka keena in marka horeba ee laga keeno dekada muqdisho iyo garoonka ee aadan cadde hase yeeshee awaamir adag ayuu kasoo bixiyey arrintaasi duqa caasimadda muqdisho oo ah in arrintaasi aysan dib dambe ugu soo degi doonin ee dekada iyo sidoo kale elboorka waxyaabaha maanka dooriya markaa aragto waxyaabaha halkaas aan ku soo qabanay iyo goobta aan ka soo qabanay oo ah dukaan cunto lagu iibiyo markaa aragto waad dareemi kartiin eh, duruufta iyo waxa dhalinteenna lagu samaynayo qofkii dhallinyarada ahaa ee saakay inuu shaqaysto ama waxbarto ka fikiri lahaa wuxuu ka fikiraya siduu maalinta isku dhaafi lahaa afar iyo labaatankii saaca wuxuu samaynaa daroogo daroogadaasuu gurigiis ku isticmaalaa ma fikiraayo in wax wax ka maqan yihiin ma dareemaayo marka dhallinyaradeenii ayaa loogu talagalay in lagu baabi'iyo waxaad arkaysaan oo marka hore loogu talagalay daawo xanuunada dadka qaba lagu daaweeyo marka waxaan rabnaa in dhammaan dadka ku dhaqan caasimadda muqdisho aan u sheegayna ama ogeysiinayna goob kasta oo wixii maanta ka dambeeya lagu qabto daawooyinkaas ee aanan ahayn farmashigii loogu talagalay ama isbitaalkii waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan waxaan horgeyn doonaa hay-adaha cadaaladda haddii ilaa yidhaaho annagu mar kasta waxaan ilaalinaynaa sidii caasimadda aanay u ahaa lahayd meel ka badqabto daraagiska iyo daroogada dhallinyaradeeda lagu baabi'inayo
dhanka kalena markaan haddii aan igno askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa nin shacaba ku dilay magaalada muqdisho sida warkaana ku dheereynayo cabdifataax ilkaasi
abdigayga caqdarnaa shala dejiye usoo sooman xilligai caafadiisa ka baa carqahaasoo iska fadhiya ayaa la dilay anaga taas mana qabato hawaanba meeshaan iigaga deg hawaanba meeshaan iigaga deg wan walaalow timinkayga qaaraa dhiman qaarka kale inta leegaga jaraa haleesuwa haddana nin boolisaa sacad cabdi muuse dilay anigoo ee faaduma cabdi muuse tir laba tooka waa ina laga dilaayo ninkaas iyo ninkaan in laisla duugo laisla duugaa rabnaa
waxaan ku suganahay guriga allaha u naxariistay sacad cabdi muuse oo ahaa aabbe afartii laba jir ah ifkana ugu tegay laba carruur ah kaasoo askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ku dilay goobta majaraaha ku taala xaafad guley ee degmada ee kaxday gobolka banaadir eheladoo iyagu aan la kulannay ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aan la aasi doonin wiilkooda ilaa cadaaladda laga marsiiyo eedeysanihii dhibkaas geystay waxaana ay sidoo kale ay sheegeen in ee, marxuumku ifku ugu tegay laba carruur ah islamarkaana waxa ay tilmaameen in dhibano ay u yihiin ee, ciidanka dowladda soomaaliya waxaana ay dalbadeen in cadaaladda la marsiiyo eedeysanaha aanan la aasi doonin wiilkooda ilaa eedeysanaha markaasi ee, cadaaladda laga marsiiyo qaar ka mid a ehelada ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona markaasi ka warbixinaya qaabkii uu dilku u dhacay dalbanayana kuna dhawaaqay in ay markaasi aysan aasi doonin wiilkooda ilaa markaa eedeysanaha ee markaasi cadaaladda laga marsiiyo waa kuwan qaar ka mid a ehelka oo iyagu warbaahinta la hadlay hawaanba meeshaan igaga deg hawaanba meeshaan igaga deg wan walaalow timinkayga qaaraa dhiman qaarka kale inta leegaga jaraa haleesuwa yaa maya makaa sugaay hawaanba ma aha iiga degaysaa ma kaaga degaay bam xabad saddex xabadood oo deg dega hoo ku dhuftay oo bila sabab la'aan ah oo waxa ah yaa xaq dagaa lagu dilay bil ramadaanaa lagu jiraa bil ramadaanaa lagu jiraa cadaaladdaa rabnaa xaqaa rabnaa xaqaa rabnaa xaqaa rabnaa xaqa ha noola waafajiyo xaqa ha noola waafajiyo xaqa ha noola waafajiyo hanoo ninkaas iyo ninkaan in laisla duugo laisla duugaa rabnaa bilaa sabab la'aan askartayna qoryaha layskaaga soo hatiirka ha noola geeyo bilaa sabab la'aan oo ku dilay xaq daro oo ku dilay yaa askarta dadka masaakiinta maa loo soo dhiibi dadka masaakiinta maa qori loogu soo dhiibi dadka dadka masaakiinta maa qori loogu soo dhiibi nin masaakiin oo iska sooman oo oo masaajidka markaas casar ka soo baxo masaajid ka soo baxay oo shacab ah oo ali- oo aliiska alla weligiis qor qaadan oo masaakiin ah oo bilaa sabablaan la iskaaga dilaayo mana sheegin mana la maqlin haa tiri laba kal waa nagala dilaayo mid horaa noogala dilin midna haddaa noogala dilin ayag kalena dileen aa nin sooman masaajidka soo baxay timihiisa iska jaranayo ka deg af soomaali ma ahan ilaahay alla
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa dalka ka cerisay safiirkii u fadhiyey dalka etoobiya sida warkan uu ku dheereynayo wariyeena cabdiqaadir indhooy dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta uu khamiisa waxay ku dhawaaqday in dalka ay ka ceedhisay safiirkii dowladda etoobiya u fadhiyey magaalada caasimadda muqdisho go-aankan kasoo baxay shirka golaha wasiirada soomaaliya ay maanta yeesheen islamarkaasina uu shir gudoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa dalka looga ceeliyey safiirkii dowladda etoobiya ee u fadhiyey magaalada caasimadda mudane mukhtaar maxamed waare qaraarka ceydhinta safiirkii etoobiya mukhtaar waare ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in la amray xiritaanka qunsuliyadaha etoobiya ay ku leed ay ku laheyd magaalooyinka garowe iyo hargeysa ee soomaaliya arrintan ayaa imaaneyso iyada oo horey ugu taagneyd khilaaf u dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya islamarkaasina salka ku hayo heshiis ay etoobiya ee la gashay somalilan waxaana shalay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay shaacisay in heshiis kale ay la gashay maamulka puntland oo ka mid ah dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana arrimahan ay muujinayaan inuu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo etoobiya kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyaba heer hoose mareeyey
mahadsanid cabdiqaadir usmaan indhood dhanka kalena markaan haddii aan eegno ciidamada taraafikada ayaa xakameeyey jaamkii faraha badnaa ee ka jiray guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan qaar ka mid a isgoysyada magaalada muqdisho sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdisalaan joole shaakir
waxay joojiyeen bajaajadii iyo gabaaridii waddada marayey si haweenka carruurta iyo dadka jilicsan u goysiiyaan laamiga waxaa ka muuqda dareen naxariis leh waa ciidamada taraafikada ee xakameeyey jaamkii badi ka jiray waddooyinka caasimadda runtii marka dhegahaada ay maqlaan waddada ka imaanaysa shabeelle ee sida tooskaha u soo aadaysaa suuqa weyn ee xamarweyne waxaan yiiddaada ku soo dhacaya jaam aad u fara badan balse arrintaasoo idil meesha ayaa ka baxday dhallinyaro aad u fudfudud oo rag iyo dumar isugu jira ayaana shaqo adag ka haya halkan oo dadka kala duwan kala maareynaya jaamkii faraha badnaana halkan ka yareeyey waa dhallinyarada taraafikada gobolka banaadir runtii waddadan aan hadda taaganahay waxay si toosa ugu leexataa een, moolka weyn ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ku yaala iyo suuqa xamarweyne een, waxaana guud ahaanba sidaad u jeeddaan la xidhay een, goobtii ay ku leexan lahaayeen mootooyinka waxaana la fududeeyey in mootooyinka aysan gudaha u leexan si mashquul badan aysan u dhalinin
taliyaha qaybta guud ee nabadgelyada waddooyinka gobolka banaadir gaashaanla dhexe muuse maxamed xasan muuse kheyr iyo sareeyo guuta axmed xasan maalin taliyaha hoggaanka nabadgelyada waddooyinka ayaa kormeer indheindheen ah ku tegay waddooyinka caasimadda ay ka howlgalaan ciidamada taraafikada goobaha taliyayaasha ay tageen waxaa ka mid a waddada shabeelle oo ay taraafikadu xakameeyeen mashquulkii ka jiray iyo sidoo kale isgoyska taleex oo iyaduna xakameeyey culayskii ka jiray
shaqada adag dhallinyaradan ay hayaan waa mid lagu soo tababaray sida taliyahooda uu sheegay taliyaha qaybta guud ee nabadgelyada waddooyinka gaashaanla dhexe taliya muuse kheyr oo waraysi gaara siiyey warbaahinta dalsan ayaa waxa uu ka hadlay ciidamadan iyo hoosha adag ay hayaan iyagoona kormeer ku yimid een, halkan oo ah isgoyska lambar afar ee magaalada muqdisho isgoysyo kalena aan kormeer ku tegey ciidanka waxaa ugu talagalnay inay ramadaanka iyo maalmaha ciidda ummadda aad ula shaqeeyaan jaamkii magaalada ka jiray inaan ka saarno taliska booliiska soomaaliyeed wuxuu nagu soo kordhiyey ciidan cusub aadaa uga mahad celinay Ee, ciidankaas wax soo saarkiisii magaalada waa ku diirsatay ayagana waa og yihiin oo maalin walba waa kala ballannaa inay dadka u nuglaadaan u dhaga nuglaadaan u jilciyaan laakiin waxaa caqabadda ee, nagu soo laalaabata ay noqotay darawaliinta oo aan u badan dad dhallinyaro ah oo aan fikir badan ka haysan askariga tilmaanta uu siinayo saas darteed waxaa dadka maalmihii ciiddaa oo soo dhow darteed kula talinaynaa oo aan- oo aan uga digaynaa oo ama aan ka waaninaynaa inay u dhaganuglaa waayaan askariga taraafikada askariga calaamadda uu bixinayo hadday istaagtaa waa inaa istaagto u dhaganuglaato soco marka ugu dhaho waa inaa socoto ma aha inaa ka hor timaado tilmaamaha uu ku siinayo iyo hagista askariga waddada kuu taagan oo aan u shaqaynayo afar iyo labaatanka saac shiftiyo fara badanaa u samaynay si magaalada askariga saaka soo galay kan galabta soo galaya kan caawa soo galaya ummadda inay waddada u dhimriyaana ayagoo dhan intaasoo shifti ugu samayna marka darawaliinta bajaajyada kuwa gaadiidka gaarkaa wata
ugu dambeyntiina dhegeystayaal howlgallo ka dhana ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa laga fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgalla ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ay ka fuliyeen deegaanada daarunimca ceelbacad iyo buurka fiiqey ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu burburiyey goobo al-shabaab ay kabs- ay ka kaabsanayeen ama ay kabaadsanayeen meel u dhow deegaanka ceelbacad la yidhaahdo saraakiisha guudada sagaaliyo tobanaad kuma cilaalo qaran ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo howlgalkan hogaaminayay ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida ee u shee u xaqiijiyey howlgalkan inuu ahaa mid qorsheysan islamarkaana lagu burburiyey fariisimo al-shabaab ay halkaasi ay ku lahaayeen maalmihii lasoo dhaafay deegaanada ceelbacad iyo buurka fiiqay waxaa ka socday howlgallo ka dhana al-shabaab oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankuba ay halkaasi ka wadeen guud ahaan dhegeystayaal warkii duur aad kala socodeen raadiyaha dalsan muqdisho maanta anaginta
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel